bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay shan iyo labaatanka bisha julaay sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan safaaradda dowladda turkiga ee ku leedahay magaalada muqdisho ayaa shaaca ka qaaday inay la wareegayso xarumihii ay banaysay hay-adda nil academy taasi oo shaqaalo ka mid a shaqaalaheeda dhowaan ay isaga baxeen magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ka gadaal markii muddo toddobaad ay u qabatay xukuumadda soomaaliya in dalka ay kaga baxdo hay-adda nil oo la aaminsan yahay in ay xiriir la leedahay wadaadka laga musaafuriyey dalka turkiga ee ku nool maraykanka ayaa waxaa dhowaan laga soo saaray go-aano ka dhan ah taas oo la tuhunsan yahay inay qayb ka tahay afgembigii dhacsoobey ee ka dhacay dalkaasi turkiga safaaradda dowladda turkiga war ka soo baxay ayaa loogu sheegay dowladda soomaaliya inay diyaar u tahay saddex xarumood oo caafimaad iyo sidoo kale xarun waxbarasho oo ay hay-addaasi gacanta ku haysay in ay safaaradda damaanad qaadayso lana wareegayso ayadoo muddooyinkii lasoo dhaafay goobahaasina ay joogeen ciidamo aad u fara badan oo ay geysay dowladda soomaaliya kahor inta aan shaqaalaha laga saarin xarumaha qaar ee ku yaala magaalada muqdisho ee xarunta dalka safaaradda dowladda turkiga ayaa tilmaantay in arrintan ay kaga gol leedahay inaysan istaagin howlihii adeegyada ah ee hay-addaasi u haysay bulshada soomaaliyeed iyadoo safaaradda damaanad qaaday inay sii wadi doonto howlahaasi waxaana ka mid a goobaha ay gacanta ku haysay saddex xarumood oo isbitaalaha oo ku yaala magaalada muqdisho iyo sidoo kale xarun waxbarasho oo ku talla isla gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya oo horey ay u maamulaysay hay-addaasi ku dhowaad afartan shaqaale ayaa ka baxay magaalada muqdisho kuwaasoo u shaqaynayay hay-adda nil academy waxaana boqol saddex iyo toban ka mid a shaqaalahaasi oo soomaaliya ah ay ka dalbadeen dowladda soomaaliya in loo abuuro shaqooyin kale oo ay kaga maarmaan tii ay u hayeen hay-addaasi ka hor inta aan dalka laga saarin magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu wadaa maanta inay ka dhacdo calimasaarka ugaas xasan ugaas khaliif iyadoona xubno ka tirsan dowladda soomaaliya iyo sidoo kale cuqaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobollada dalka soomaaliya uu ka kooban yahay ay ku qulqulayaan magaaladaasi munaasabadda xalfadda ayaa lagu wadaa inay ka dhacdo garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan halkaasoo dadweyne aad u fara badan ay kaga qaybgeli doonaan munaasabadda calimasaarka wariye ka mid a kuwa ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa raadiyo wardheer qadka teleefoonka kula hadlay asigoona kaga warbixiyey xaaladda iyo sidoo kale abaabulka halka uu marayo xilli maalm saacadaha soo aadana lagu wada halkaa inay gaaraan xubno ka tirsan dowladda soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey ayadoo sidoo kalena lagu wado maanta gelinka dambe inuu dhaco caleemasaarka ugaas xasan ugaas khaliif oo ka mid ah ugaasyada gobolka hiiraan magaalada beledweyne jawigeedu waa degan yahay waxaana ka soconaya calaamasaarka ugaas xasan ugaas khaliif garoonka cabdikariim faarax laqayo oo u dhow deegaanka eldale waxaa soo buuxdhaafiyey kubnaan dad ah kuwaasi oo ka qaybgalaya caleemasaarka ugaas xasan ugaas khaliif welitana waxaa dhacaya xalfadii waktigan waxaan kala hadlaya garoonka cabdikariim faarax laqayo ee kubadda cagta halkaasi oo ka soconayo caleemasaarka ugaas xasan ugaas khaliif waa tahay ee dhinaca mas-uuliyiinta dowladda yaa hadda ku sugan goobta caleemasaarka uu ka dhacayo
mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxaa ku sugan wasiirka amniga iyo sidoo kale waxaa ku sugan xildhibaana aad fara badan oo ka socda baarlamaanka soomaaliya waxaa ku sugan duubab dhaqan oo ka kala yimaadeen qeybaha uu ka kooban yahay dalka waktigaana kula hadlaya waxaa la sugaya mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya inay kasoo degaan garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne kuwaasi oo ka qayb galaya caleemasaarka ugaas xasan ugaas khaliif ee waktigaani ka soconaya magaalada beledweyne aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa cabdiqani xasan oo ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo qadka telefoonka raadiyo wardheer kula hadlayay wixii wararee kusoo kordha caleemasaarkaasina waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya ayaa soo saartay amaro lagu sugayaa amniga hoteelada magaalada muqdisho iyadoo sidoo kalena la amray hoteeladaasi inaan lagu qaban karin wax shirar siyaasadeed ah oo ayna ka warqabeen wasaaradda amniga ayadoo tani ay noqonayso mid ka dhinaca burinta lagu hayo golaha xisaabta ee dalka ka jira sida ay qabaan mas-uuliyiinta siyaasadeed qaarkood camaradan ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa warbaahinta waxa uu sheegay wafhayeenka wasaaraddaasi cabdikaamil macalin waa cabdikaamil shukri macalin kaasi oo warbaahinta la hadlay sheegayna in tillaabo sharciga laga qaadi doono ciddii aan u hoggaansamin awaamiirta ka soo baxday wasaaradda sidoo kale waxa uu sheegay afhayeenku inay qaadi doonaan mas-uuliyadda haddii aan lagu soo wargelinin wixii ka dhaca halkaasi mas-uuliyiinta hoteelada halka sidoo kalena u tilmaamay ujeeddada laga leeyahay inay tahay xaqiijinta amniga goobaha laisugu imaanayo sida uu ka dhawaajiyay afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya halkaa qorna kan uusan hadlaynin aad qabsanayso waxaan ku dhahay shirar ama dad kulmaayo ninkan uusan hadlaynin wuxuu ka hadlayay waxay ahayd goobaha lagu qabanaayo goobta lagu qabanaayo shirka ama kulanka lagu qabanaayo goobtaasi inay noqoto goob ammaan ah oo lagu soo wargeliyey wasaaradda in meeshaasi ay ka dhacayaan waxaan ku dhahay shir ka qabsoomaayo anagu waxyaabaha waraaqda aan kusoo qornay waxaa waaye in lasoo lala soo socodsiiyo ma ahan in loo dhigo dhanka ah dhanka kale in laga eego ma aha waxaa la rabaa in ammaanka la sugo waa amarkii labaad oo ay soo saarta wasaaradda amniga oo la xiriira hornaanka hoteelada ku yaala magaalada muqdisho kuwaasoo muddooyinkii dambe si aada loo hadalhayay arrimo la xiriira xaqiijinta amniga goobaha ay dadka isugu imaanayaan shirka jaamacadda carabta ayaa lagu wadaa maanta in looga hadlo arrimo ay ka mid tahay xaaladda soomaaliya iyo in la qalabeeyo ama laga taageero dhinaca milatariga dowladda federaalk soomaaliya iyadoona mas-uuliyiin dhowra ay kusii qulqulayaan magaalo ku taalla dalkaasi muritaaniya oo lagu magacaabo nawaal shooda waxaana xubnaha ka qaybgelaya shirka jaamacadda carabta ka mid a soomaaliya dhinaceeda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran oo u hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu wadaa in si gaara uu la kulmo qaar ka mid a mas-uuliyiinta madaxda jaamacadda carabta waxaana ajendayaasha ugu horreeya shirkaasi looga hadlaya ka mid ah xaaladda falastiin iyo sidoo kale deegaamaynta yahuudda ay ka wada dhulka reer falastiin waxaana sidoo kale shirkaasi maanta hoggaanka wareeji doono masar oo haatan majaraha u haysa kenyana waxaa la sheegayaa in haddii ay dhacdo inay dib u soo celiso qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ku yaala dalkaasi kenya ay taasi soo dadeji doonto in ciidamada kenya ay ka baxaan gudaha dalka soomaaliya sida ay qabaan qaar ka mid e xeeldheerayaasha siyaasadeed wararkan ayaa waxaa qoray wargeys si aad ah loo laga faalooda arrimaha siyaasadda kana soo baxa magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya oo lagu magacaabo the standard waxaana warbixintan lagu sheegay in boqolkiiba lixdan iyo sagaal ay taageersan yihiin shacabka kenyaaka in qaxootiga soomaaliya dib lagu celiyo gudaha dalka soomaaliya halka boqolkiiba lixdan iyo sideedna ay taageersan yihiin in ciidamada kenya laga soo saaro gudaha dalka soomaaliya kenya ayaa ciidamo waxay ka joogaan soomaaliya kuwaas oo soo galay sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii ka gadaal markii gudaha kenya tiro weerara ay ka fuliyeen al-shabaab waxaana taasi ay soo dadejisay in sidoo kale kenya ay gudaha u galaan rag ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo ka geystay weeraro dhowr ah oo ay ku nafwaayeen tiro ka mid a muwaadiniin kenyaan ah arrinta la xiriirta qaxootiga soomaaliyeed soo laabashadooda ayaa sidoo kale waxay tahay mid walaac ku abuuraysa beesha caalamka inkastoo horey mas-uuliyiin ka tirsan beesha caalamka arrintan ay kaga hadashay ugu dambayn waddanka jarmalka waxaa ka dhacay toogasho lagu dilay ruux la sheegay inuu ahaa siriyaan kaas oo la tilmaamay inuu weerar ku qaaday goob ay ka soconaysa xaflad maarajaan ah oo ku taala gudaha dalkaasi booliska ayaa ninkan toogasho ku dilay waxaana weerarka oo aan goobtii loogu talagalay gaari la sheegay inay ku dhaawacmeen laba iyo toban ruux oo ka mid ah dadkii xafladaasi ka qaybgalayay waxaana boolisku ay sheegeen in ninkani sanad ka hor uu yahay nin loo diiday loo diiday magangelyo in la siiyo waxaana muddooyinkii dambe sidoo kale soconayay weerarada noocan ee ka dhacaya gudaha qaaraddaasi yuruba warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idin akhrinayay tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu